Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Dowladda Jubbaland ayaa deegaanka Janay Cabdale gaarsiiyay deeq gargaar ah oo loogu talagalay dadka danta yar ee ku nool deegaanka Janay Cabdale ee gobolka Jubbada Hoose. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Dowladda Jubbaland Mudane Maxamed Cusmaan Jaamac ayaa deegaanka Janay Cabdale waxa uu gaarsiiyay deeq raashin ah oo loogu talagalay qoysas gaaraya shan boqol oo qoys oo ah dadka xoolo dhaqatada ah iyo kuwa ku soo barakacay deegaanka Janay Cabdale. Qaar ka mid ah dadkii deeqdan la gaarsiiyay ayaa ka mahad celiyay.
aad baad u salaamantihiin dhammaantiin dadka shacabka ah ee maanta deeqda meeshan ka soo qayb galay inay qaadatiin aad baan ugu mahad- ugu mahad celinaynaa kuwa noo keena wasiirka masiibooyinka ma- maaraynta ee gargaarka Een, maanta aad buu u mahadsan yahay Een, waxaan leenahay middaa iyo mid ka sii badan ayaan ka rajaynaynaa insha allahu biidni alkariim waxaa kaloo nago naga farxiyeen oo na yidhaahdeen jidkii janaac cabdile iyo buule guduud inta isku xiraysay ayadana waan hagaajinaynaa oo laamiga la saaraya iyadana aad baan ugu mahad celinaynaa Een, waxaa kaloo ugu mahad celinaynaa ma- mudane ma- maxamed axmed maxamed islaam axmed madoowe insha allahu biidni alkariim nabadgelyo saan ka badan aan rabnaa waan haysanaa kun ka sii badan ayaan doonaynaa insha allahu biidni alkariim madaxweynaha noo soo gartay madaxweynaha noo soo gartay inaa na- nala soo gaarsiiyey raashinka een, noolagu saacido haddaanu nahay janaac cabdalle tobankiyo boqolka waa idin salaamaynaa salaamta islaamkaan idinku salaamaynaa haddana sidaa waad mahadsantihiin deeqdii waadna soo gaarsiiseen waana qaadannay Een, haddana waxaanu jecelahay sidaa iyo si lamidaba inaad noo samaysaan wadadii aad naloo sameeyo ceelka naloo sameeyo Een, ceel kale annaga iyo xoolaha naloo qaybiyo oo mid dadweyne iyo mid oo xoolaha nalaga dhigo tuubooyin naloo sameeyo Een, guryo naloo sameeyo dayactir naloo sameeyo saasaan madaxweyne kaa codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba saasaanu kaa codsanaynaa madaxweyne wasiir ku-xigeenka wasaaradda maareynta masiibooyinka dowladda Jubbaland Mudane Maxamed Cusmaan Jaamac ayaa dhankiisa ka hadlay.
waxaan joognaa een, deegaanka janaac cabdalle oo aan ka bixinayno hadduu alla idmo raashiin dhan ilaa shan boqol oo qoys kaas oo ka kooban een, bur bariis saliid sokor oo iskugu jiro kuwii kaartoonka ee dowladda jubbaland ay bixinayso ka wasaaradda gargaarka ahaan Een, waxaan u mahad celinayaa alla subxaanahu wa tacaala dan waxaan u mahad celinayaa dowladda imaaraadka carabta oo deeqdan ugu deeqday dadka soomaaliyeed ee tabaalaysan ee dhibaataysan ayaan ugu mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan u mahad celinayaa madaxweyne axmed maxamed islaam oo gartay raashinka hadda loogu talagalay deegaamada ayadoona gaaraynin in la gaarsiiyo janaac cabdalle sidaas daraaddeed ee, reer janaac cabdalle een, maalin iyo laba iyo saddex ilaahay subxaana wa tacaala gacantiisa ayaa ka weyn waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan ka wada baxno gacmo wadajir oo wada baxsanno Een, maanta waftigeenna wuxuu oo kale uu la socday in aan maaragtay indheindheen aan samayno dhibaatada iyo dhibka ka jira janaac cabdalle ee maanta ee xooluhu ay yihiin ee maaragtay biyo la'aan matoorkii ay ay maaragtay biyaha uu ku yaryahay taasoo dowladda jubbaland si degdega wax uga qaban doonto hadduu alla idmo